بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xabad joojintii qidaaca khaza oo burburtay cadowga yahuudda oo dib u bilaabay duqaymihiisa shuhadada in ka badan afar boqol oo ruux oo la diiwaan geliyey tobankii saacee lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin oo mas-uuliyadda duulaanka yahuuddu ay soo qaadeen dusha u saartay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka boqolaal yahuudda ah oo maanta xoogugal ku sameeyey masaajidka barakeysan ee al aksa waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada khaza qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii shan iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiinna barnaamijka waad kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag dhegaystayaal waa maalin talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha barakaysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waa berigii hore ee saaka dib u bilaabay duqaymaha ay ku beegsanayaan shacabka magaalada khaza kadib markii uu burburay heshiiskii xabad joojineed iyo midkii maxaabiis isdhaafsi ee u dhexeeyey kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo socday maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu soo warramayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu u fasaxay inay dib u bilaabaan duulaankooda ka dhanka ah shacabka reer khaza la taliyaha amniga qaranka maraykanka ayaana dhankiisa sheegay in kooxaha muqaawamada filistiin halkii lagala hadli lahaa ay dagaal doorteen isagoo ku eedeeyey inay aqbali waayeen qodobadii ay doonayeen in ay umeeriyaan haddaba maxaan ka ognahay khasaaraha ka dhashay duqeymaha tan iyo saaka ka socda magaalada khaza wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb Eh, kadib markii ay fashilmeen eh, qaybta labaad ee wadahadalladii u dhexeeyey eh, maamulka yuhuudda iyo muqaawamada filistiiniyiinta maamulka sahaynada wuxuu waabirkii saaka dib u bilaabay eh, xasuuq wadareedyada bahalnimada ah ee ka dhanka ah shacabka maxasta ah ee reer khaza Eh, waxaa la beegsaday suhaybow meelo kala duwan oo jiidda khaza ka tirsan waxaana ka mid ah eh, xerada barakacyaasha ee almaghazi oo dhacda bartamaha jiidda khaza Eh, sidoo kale meelaha la beegsaday waxaa ka mid ah eh, magaalooyinka khan yunis iyo rafax oo dhaca eh, koonfurta qidaaca Eh, waxaan ka marnayn sidoo kale eh, xerada barakacyaasha ee jabaaliya iyo beyt xanuun oo dhaca waqooyiga jiidda khaza taas oo ka dhigan suhaybow in duqaymahan eh, lagu beegsaday jiho weliba oo marinka khaza ah ayaan dhihi karnaa Eh, taliska ciidanka yuhuudda waxa uu sheegay in weeraradoodan ay ka qayb qaateen ilaa iyo boqol diyaaradood weeraradanida weeraradanna ay yihiin kuwa bilow ah soconna doona sida ay sheegeen maadaama ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa daruuri ah Eh, dhanka khasaaraha markaan eegno suhaybow ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ee shuhadadu waa afar boqol sagaal iyo toban ruux halka dhaawacyaduna ay yihiin ilaa iyo shan boqol ee wadartoodana waxay ku dhow yihiin ee kun ruux sida laga soo xigtay ee, waxda caafimaadka ee jidda khaza boqol toddobaatan iyo afar ka mid ah ee dadka maanta lagu xasuuqay jidda khaza suhaybow waa caruur aad u da'yar siddeetan iyo sagaal kalena waa dumar ee, sida laga soo xigtay ee, kooxaha gurmadka degdega ah oo ah kuwa qaabilsan samata bixinta iyo u gurmashada dadka duqaymaha la kulma
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin ayaa ka jawaab celiyey duulaanka yahuudda ee dib uga bilowday magaalada khaza waxayna mas-uuliyaddiisa dusha ay u saareen dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka iyagoo baaq muhiim ah u jeediyey shacabka reer filistiin iyo guud ahaan ummadda muslimka ah qodobkaas iyo sidoo kale jawaab celinnada laga bixiyey xasuuqa mar kale dib kaga bilowday khaza waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir Een, bismillaah waad mahadsantaha walaalka suhayb cabdulaahi Een, sida bacaadadu ah yahuudda oo caan ku ah een, ka bixitaanka ballamaha iyo sidoo kale burinta heshiisyada ayaa waxa ay xalay saacadihii dambe gaar ahaan een, ka hor salaadii subax ay magaalada qasda dib uga bilaabeen duqamaha cadootooyo een, kuwaasoo aan lagu kala soocayn een, guud ahaan qeybaha bulshada ee dadka ku dhaqan magaalada qasda een, sidaan soo tabinay saaka waxaa dadka ku nafaayay duqaymihii xalay ay geysteen diyaaradaha cadowga ay tiro ahaan ku dhow yihiin een, ilaa saddex boqol oo ruux oo filistiiniyiin ah waxaana duqeymo ku soo aadayaan een, kadib markii maamulka uu hogaamiyo een, benyamin netanyahu ee yahuuda uu jebiyey een, heshiiska xabadjoojinta ee ka dhex jiray een, kooxaha filistiiniyiinta iyo maamulkaasi ee dhankooda war ka soo baxay kooxaha muqaawamada ee si adag waxaa looga hadlay een, dib u soo celinta yahuuda ee duqeymaha cadowtooyo waxaana bayaan ka soo baxay kooxaha si guud ahaan een, reer filistiin oo shacabka ku dhaqan daanta galbeed loogu baaqay inay kacaan hubka qaataan sidoo kalena ay sameeyaan kacdano careysan oo ka dhan ah een gumaadka dib uga bilowda marinka khaza een hogaamiye lagu magacaabo cabdiraxmaan shadiid ayaa xilli uu jeedinaya baaqan ka soo baxay een kooxaha filistiiniyiinta waxa uu bulshada xorta ah ee deegaanada daanta galbeed iyo guud ahaan bulshada reer filistiin ugu baaqay inay garab istaagaan walaalahooda khaza islamarkaana ay ku taageeraan wax waliba ay awoodaan in xoogga xaska cabinta ee ku sugan een dafa algharbiya ama daanta galbeed ee filistiin ayuuna ugu yeeray inay dhaqaaq sameeyaan islamarkaana ay u kacaan fulinta howlgallo fariid ah oo looga jawaabayo in xasuuqyada bahalnimo ee yuhuudda ay dib uga bilaabeen magaalada khaza een waxaa sidoo kale warka ka soo baxa muqaamada reer filistiin lagu sheegay inaysan marnaba u hoggaansami doonin een miirisya reer galbeedka iyo cagajugleynta uga imaanaysa cadowga aysan aqbali doonin een qodobo lagu duleysanayo ama ihaano ku ah sharafkooda iyo diinkooda een isagoo sii hadlay waxa uu hogaamiye sare cabdiraxmaan shadiid sheegay in cadowga sahyuuniga aysan marnaba macquul ahayn in wixii uu xabadjoojinta uu burburiyey iyo wadahadal uu ku keeni waayey uu hadda ku xaqiijiyo een dagaal uu bilaabay ama heshiis burinta ay ku dhaqaaqeen een kooxaha muqaamada waxaa isagoo kale maamulka yahuudda ku eedeeyeen inuu buriyey heshiisyadii dhacay islamarkaana uu bilaabay beegsyo ka dhan ah shacabka khaza waxaa dhanka kale ay beeniyeen eedan ka timid xagga yahuudda oo ahayd in muqaawamadu ay samaysay een abaabul ciidan si ay usoo hujuumto ama ay weerar ugu soo qaado dhanka yahuudda in waxay muqaawamadu tilmaameen in hadalladaas ka soo yeeray maamulka sahyuuniga uu yahay mid waxba kama jiraan ah keliyana yihiin een marmarsiyo ay ku daboolayaan ama ay ku banaysanayaan een qorshaha sii waditaanka gumaadka ay qasa ka soo bilaabeen wax ka badan hal sano iyo bar ka hor een isla falcelinada ka imaanaya xagga een muqaawamada aan ku guda jirnaaye een waxaa sidoo kale maraykanka loo saariyey mas-uuliyadda een duqeymihi xalay ka bilowday khaza iyadoodana lagu eedeeyey in nidaamka trump uu gadaal ka taagan yahay qorshahan qaybna uu ka yahay gumaadka ka dhanka ah muslimiinta reer khaza ee dhanka maraykanka waxaa dowladdaasi qudheeda ay muujisay kulgulahaanshiyaheeda cudwaanka iyo duqeymaha cadowtooyo ee dibba yahuudda uga bilaabeen in magaalada khaza waxaa dhinaca kale een saxiifadda wall street journal ee mas-uul amerikaana ka soo xegatay hadal uu yidhi oo muujinaya in maraykanka uu gadaal ka soo riixayo arrinkani een mas-uulkan oo ka tirsan goraha amniga ee maraykanka ayaa xilli uu hadal jeedinaya waxa uu yidhi een xamaas iyadoo awoodda siideynta lahaystayaasha yuhuudda ah waxa ay dooratay diidmo cad taasoo ka dhigneed ayuu yidhi inay dooratay dagaalka een isla wakaaladani wall street journal waxaa ilwareedo xagga yuhuudda ka soo xegatay in maamulka sahyuuniga uu qorsheynayo een duqeymo iyo weeraro xoogan iyo sidoo kale barakacinta boqolaal kun oo ka mid ah een shacabkii dhowaan dib ugu soo noqday een deegaanadoodii waqooyiga marinka khaza ay hore uga barakaceen een yahuudda dhankooda dabcan waxay ku faanayaan inay jebiyeen heshiiska waxaana hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkaasi uu ku sheegay in dib dambe aysan jiri doonin xabadjoojin iyo isweydaarsi maxaabiis sida warka u dhigay dhanka kale antonio guterish oo ah in xogayaha waxaa loogu yeero qaramada midoobay ayaa muujiyey inuu ka walacsan yahay een gumaadka yuhuudda ee dib uga bilowday magaalada khaza waxaana uu mar kale ku baaqay xabad joojin iyo in la dhammaystiro een gargaarkii la gaarsiinayay khaza waa sida warka u dhigay farxaan xaq oo ah ku-xogeenka afhayeenka antonio guterish oo laga soo xogtay warkani een dhanka kale waxaa wasiirka arrimaha dibadda norway spain barth in oo isna ka hadlay xaaladda khaza ayaa sheegay in waxaa ka socda halkaasi aysan marnaba u wanaagsaneyn sida warka u dhigay shacabka khaza isagoo kale in maxaabiista yuhuud ee ku jirta gacanta muqaamada filistiiniyiinta waxaa barth uu ku baaqay xabadjoojin iyo in la dhammaystiro heshiisyada soo afjaraya dagaalka iyo maxaabiista wadaarsiga ay sameynayeen labada dhinaca kale ah ee muqaamada filistiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda een ugu dambeyn walaalka suheybow een ballankabaxa yuhuudda iyo in ay jebiyaan heshiisyada waa wax dhaqan iyo caado soo jiran u ahayd yuhuudda een waxaana dabcan tallaabadan imaanaysaa kadib markii ay filistiiniyiintu iska diideen liidnaanta qodobo cusub oo maraykanka iyo xulafadiisu ay miiska soo saareen kuwaasoo ah in heshiiskii maxaabiista wadaarsiga hadda eber laga soo bilaabo in allah waxaan u weydiinaynaa muslimiinta khaza in uu ka dulqaado cadowgaas horarka ah kuna cadaabo gaalada gacanta muslimiinta soona dedejiyo maalmihii halaagga ee quwadaas sahyuuniyadda ee ku xadgudbaysa muslimiinta بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
wahagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi bismillaah suheybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan xanaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka ugu horreeya ee aan ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa turkiga oo saldhiggiisii hawada suuriya u rogay mid istaraatiiji ah sida ay ku warrantay majalladda maalinlaha ah ee barvida turkiga ayaa u rogay saldhiggiisii dhanka hawada ee uu ku lahaa duleedka magaalada xalab ee waqooyiga suuriya mid istaraatiiji ah oo ay si wadajir ah uga howlgeli doonaan ciidankiisa iyo kuwa dowladda cusub ee suuriya xukuumadda ankara ayaana sheegtay in saldhiggan uu hadda ku socdo dibudhis ballaaran iyadoona la geyn doona ayaa la yidhi nidaamyada difaaca iyo diyaaradaha dagaalka ee turkiga halkan ayaana sida u muuqata bariga dhexe waxay ka noqon doontaa qadcas waxaa ugu dambayntii lagu warramayaa in turkiga uu sidoo kale doonayay in saldhiggan uu tababarro ku siiya ciidanka cusub ee suuriya waxayna middan dharbaaxo siyaasadeed ku noqon doontaa maamulka gumaystaha yuhuudda iiraan iyo ururka isugu yeera xisbullah oo dhammaantood aanan sinaba u doonayn awoodsiinta dowladda suuriya iyo inay sii xoogaysato saamaynta ankara ay ku leedahay gudaha waddankan aan markan u tallaabno qodobka xiga iyo warbixin uu daabacay wargeeska macaariif taasoo diiradda saaraysa madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda oo ku cataabaya in dib loo dhigay dhegaysiga kiiskiisii musuq maasuqa ee ka yiilay maxkamadda talaabiib sida joornaalku uu ku warramaya benyamin netanyahu ayaa gudbistay codsigan xilli maanta maxkamadda ugu dambayn ay ku qasabtay in uu yimaado si loo dhegaysto galdacwadeedkiisa waxa uu benyamin netanyahu sida xogtu ay sheegayso ku andacoonayaa in dib loogu laabtay xaalad dagaal ayna habboon tahay in mar kale la dhegaysto kiiskiisa sida aan la socno maamulka gumaystaha yuhuudda oo fasax ka helaya dowladda maraykanka ayaa habeennimadii xalay waxauu gudaha khaze dib uga bilaabay duqaymihiisii bahalnimo waxauna gumaystuhu sida uu ku andacoonaya sheegay in kooxaha muqaawamada filistiin ay diideen in la ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska taasoo aanan sinabo horey laysugu ogeyn iyadoo ballanku uu ahaa in si durba ah loogu gudbo wejiga labaad marka uu soo idlaaday wejiga koowaad madaxweynaha ruwanda oo loolan cusub la gelaya reer galbeedka xilli in muddo ah uu si nabdoon ugu fadhiyo kursiga waddankiisa isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida ay baahisay saxiifadda the street journal madaxweynaha dalka ruwanda bawol kigame ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka saaraya dhammaan diblomaasiyiinta dalka beljamka xiriirkana uu u jaraya wixii hadda ka dambeeya wasaaradda arrimaha dibadda ruwanda ayaa ku amartay dhammaan diblomaasiyiinta dalka beljamka in waddanka ay uga baxaan muddo afartan iyo siddeed saacadood gudaheeda ah intaa kadib xukuumadda bruseles ayaa iyadana soo saartay war-saxaafadeed ay ku sheegaysay in diblomaasiyiinta ruwanda wixii maanta ka dambeeya ay iyaguna noqon doonaan kuwa aanan sinaba looga doonayn gudaha dalka beljamka ayna isaga bixi karaan saacaddan la taagan yahay bawol kigame ayaa ku eedeeyey beljamka in kor uu u qaaday cunaqabataynta caalamiga ah ee dalkiisa uu wajahayo taasoo ka dhan ah colaadda bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee konga ka socota waayahan dambe iyadoo lagu eedeeyey ruwanda inay taageeraysa fallaagada m labaatan iyo saddex ee ka dagaalamaysa gudaha dalka kongo waxauna kagaami yidhi biljamka waa gumaystihii hore ee ruwanda waxa uu taariikh u leeyahay burburinta dalkeenna waxayna qabsatay qayb weyn oo ka mid ah dhulka ruwanda waxayna siisay kongo xilligii gumaystaha taasoo ka dhigtay ruwanda in hadda ay u muuqatay mid ka yar dalka kongo lowlanka reer yurub iyo ruwanda ayaa hadda u muuqda in uu bilowday kadib in muddo ah oo ay xukuumadda kigali ay ka madax bannaaneed xiisadaha kala duwan ee ka dhex oloolsan dalalka reer galbeedka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا wahagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii shan iyo tobanaad ee taxanaha saadaatu nisaa ila caalamiin waxaa halkan taxanahan aalaaba inooga soo jeediyaa walaalkeen cabdulfitaax xabuu muxsen بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا marka aad rogrogto safaxaadka taariikhda muslimiinta ee raadadka ku lahaa dacwada jihaadka iyo cilmiga keliya ma ahan inaad arkayso rag ee waxaa iyagana aan kaalintoodii la dafiri karin haweenka oo ay taariikhdu ku qortay xuruuf nuur ah kadib markii ay astaan u noqdeen adkaysiga iyo inaan marnaba la isdhiibin waqfadeenna maanta waa haweenay fariid ah oo aysan sheegiddeedu badnayn laakiin xaqeedii taariikhda oofsatay waa caatika bintu zayd bin camr binu nufayl alcadawiya alqoreshiya zawjatu shuhadaa caatika waa magac loogu yeeri jiray dumarka aadka u quruxda badnaa waxayna iyadu ahayd afqabeyn shaacirad ah oo allaah uu ugu deeqay qurux caqli badan maskax furan oo raggu ay aad u jeclaayeen aabbaheeda zayd bin camr bin nufayl soo ma gaadhin islaamka wuxuu geeriyooday shan sano ka hor inta aanu nebiga risaalada loo soo dhiibin sida oo ay tahayna rasuulka waxa uu sheegay in qiyaamaha la soo saari doono nufayl isagoo ummad ah keligii sababtuna waxaa lagu sheegay in nufayl uusan raacin diintii reer tolkii ee jaahiliyada ahayd waxa uuna safar dheer u galay sidii u raadin lahaa xaqiiqda iyo diinta xaqa ah ee diinu tawxiid wuxuu baaray nasraaniyadda wuxuuna ku arkay inay baadi tahay kadibna waxa uu baaray yahuudiyada wuxuuna ku arkay inay ku jiraan oo ay dhex dabaalanayaan carada allaah wuxuuna sii watay raadintiisa diinta uu allah casa wajalla raalliga ka yahay kadib ayuu helay diintii saxda ahayd ee nebi ibraahim diinu tawxiid allaah ayuuna keligii rumeeyey hase ahaatee ma uusan helin shareecadeeda oo faahfaahsan kadibna magaaladiisii maka ayuu ku laabtay wuxuuna tolkiisa ugu yeedhay dacwada tawxiidka wuxuuna uga digay shirkiga ilaa markii dambe ay geeridu u timid isagoo xaaladda ku sugan caatika walaalkeed waa siciid bin zayd wuxuuna ahaa saxaabi weyn oo ka mid ah tobankii saxaabi ee jannada loogu wada bishaareeyey isaga ayaana sabab u ahaa islaamnimadeedii wuxuuna qabay faatima bintu khadaab oo la dhalatay cumar bin khadaab oo iyaduna sabab u ahayd islaamnimada cumar bin khadaab caatika waxay soo islaamtay intii uu nebigu ku sugnaa magaalada maka kadibna waxay u hijirootay magaalada madiina quruxdeedii darteeda waxay ahayd gabar uu nin kasta hami guur uu kaga jiray cabdulaahi bin abibakar sidiiq oo ahaa saxaabi geesi ah mansilad aad u weynna ku lahaa rasuulka agtiisa uuna dhalay saaxiibkii rasuulka ayaa noqday ninkii ugu horreeyey ee calaf u yeesha guurka caatika guurkoodana waxa uu noqday mid si aad ah loogu wada farxay waxayna labadoodu ahaayeen lamaane isjecel jeceylka iyo cilaaqaadka caadifiga ah ee labada ruuxa isqaba islaamku waa uu dhiro geliyaa bishardi in jeceylkaasi uu sabab u noqonayo wanaaggoodii aakhiro uusanna noqonaynin mid seejiya aakhiradooda hase ahaatee jeceylkii cabdalaah uu u qabay caatika waxa uu dhaafay xadkiisa wuxuuna ka mashquuliyey aakhirada iyo adduunyadiisa gaar ahaan jihaadka iyo cibaadaadka kale tii ugu darneedna waxay ahayd markii cabdalaah uu ka mashquulay xitaa salaaddii jumcada uuna ka seegseegay aabbihii abubakar ayaa markii u arkay xaalka wiilkiisa iyo halka uu marayo waxa uu amar ku siiyey in uu furo caatika caatika bintu zayd ibnu camar radiallaahu canha waxaa guursaday cabdullaahi bin abibakar radiallaahu canhu aad ayuun u jeclaay waxayna ahayd shaacirad aad u qurux badan oo jamiilatan wa kaanat fasiixatan aydan walaha balaaqatun fi shicri wa fii kayrih saastay taana abubakar radiallaahu canhu markuu arkay inay ka mashquulisay cibaadaadka iyo arrimo kala duwan wuxuu ku amray inuu iska furo kadibna wuu furay isagoo ka murugeysan wuxuuna ka tiriyey shiciruu ka tiriyey arrintaas furiinka uu furay asigoo ka murugeysan wuxuu yidhi acaatiku laa ansaaki maa dara shaariqun wamaa naaxa qumriyu lxamaami almudawaqu acaatiku laa ansaaki maa xaja raakibun wamaa laaxa najmun fi samaa'i muxalliqu acaatiku qalbii kula yowmin waleylatin ilayki bimaa tukhfi nufuusu mucallaqu walowla itiqaa'u llahi fii xaqi waalidin wadaacatuhu maa kaana mina tafaruqu falam ara midlii dallaqa alyowma midlaha walaa midlaha fii kayri jurmin tudallaqu abyaadan aad uga muuqato murugada waxay gaartay abubakar radiallaahu canhu kadibna wuxuu amray inuu soo ceshto kadibna wuu soo ceshtay markii uu soo ceshto kadib adana ashcaar kale uu tiriyey abyaad kale uu tiriyey oo dhahayo acaatiku qad dulliqti min gayri biqdatin warujicti lilamri aladii huwa kaa'inu kadalika amrullaahi qaadin waraa'ixu cala annaasi fiihi ulfatun watabaayunu waqad kaana qalbii litafaruqi daa'iran wa qalbii limaa qad qaraba allaahu saakinu acaatiku inii laa araa fiiki sakdatan wainaki qad xallad calayki almaxaasinu wainaki miman zayana allaahu wajhahu walaysa liwajhin zaanahu allaahu shaa'inu cabdulaahi bin abibakar sadiiq wuxuu ka qayb galay dagaallo badan oo ay ka mid ahaayeen xunayn iyo fatxu maka dagaalkii daa'if ayuuna ku soo dhaawacmay dhaawacaasi oo markii dambe uu u geeriyooday sannadkii koob iyo tobanaad ee hijrada bilowgii khilaafadii aabbihiisa inta uusan geeriyoonin ayuu naxaaskiisa u hibeeyey beer uu lahaa hase ahaatee wuxuu ku shardiyey inaysan gadaashii guursan si ay u noqoto xaaskiisii aakhiro caatikah aad bay uga murugootay geeridii ninkeedii waxayna ka tirisay ashcaar badan cabdullaahi bin abibakar radiallaahu canhu dagaalkii daa'if ayuu ku shahiiday liib ayaa ku dhacay kadibna uu shahaado qaatay waxayna ka tirisay rithaa iyo shahiidkiisa waxay tidhi fujictu bikhayri nnaasi bacda nebiyihim wa bacda abi bakrin wamaa kaana qasara faaalaytu laa tanfaku caynii sakhiinatan calayka walaa yanfaku jildiya akbara mada dahri maa qannad xamaamatu aykatin wamaa darada alleylu sabaaxa almunawara falilaahi caynaa man ra'aa midlahu fatan akara waaxmaa fi ljihaadi waasbara idaa shuricat fiihi alasinnatu khaadaha ila almowti xataa yadruka rumxa axmara waxay tilmaamaysaa geesnimadiisa inuu ahay shujaac radiallaahu canhu wa ardaah dhaqannadii carabta ee wanaagsanaa waxaa ka mid ah in dumarka carmalka ay u gargaari jireen oo aysan cidlada ku sii dayn jirin waxayna muwaasaad uga dhigi jireen inay guursadaan hadday gabadhu tahay mid uu ka dhintay ninay aqoon u leeyihiinna wayba ka sii darnayd hadday gabadhu tahay mid aad u qurux badanna uguma sii jirin hadday u dheer tahay makaanad sare iyo garashana wayba ka sii darnayd dad fara badan ayaa soo doontay caatika geeridii ninkeeda ee cabdulaahi kadib wayna diidi jirtay iyadoo oofinaysa ballantii ay la gashay cabdalaah bin abibakar sidiiq siday maalin waliba nin u diidaysay ayaa ugu dambayntii waxaa soo doontay khaliifkii mu'miniinta cumar bin khadaab aad bayna markan arrinta caatika ugu adkaatay qaab ay u celisana way garan weysay wuxuuna cumar bin khadaab ku yidhi waxaad iska xarrimtay wixii uu allaah kuu xalaaleeyey kadibna waxay u tagtay xaakimkii muslimiinta cali bin abidaalib wuxuuna cali u fatwooday in beerta ay u celiso ehelkii ninkeedii hore kadibna ay iska guursato kadibna cumar bin khadaab ayay guursatay hase ahaatee waxay ku shardisay saddex arrin oo kale ah kow inuusan masjidka ka celin maadaama cumar bin khadaab uu ahaa nin hinaaso badan labo inuusan xaqeeda duudsiinin sababo ku aadan suhdigii cumar oo aad u darnaa saddex maadaama cumar uu ahaa nin aad u ad adag inuusan gacan u qaadi karin kadib cumar waa uu ku waafaqay shuruudaheedii sidaa ayayna isku guursadeen wuxuuna isna ka shahiiday sannadkii saddex iyo labaatanaad ee hijirada kadib markii cumar la tooriyeeyey isagoo salaadda subax tujinaya cumar markii la dilay radiallahu canhu uu shahaado qaatay sidoo kale waxay ka tirisay abyaad oo caatika waxay ahayd shaacirada ahayd fasiixatan jiddan abyaada ka tirisay cumar shiidkiisa radiallahu canhu wa ardaah waxayna tiri wafajacanii fayruusu laa dara daruhu biabyada taalin lilkitaabi muniibi wafajacanii fayruusu laa dara daruhu biabyada taalin lilkitaabi muniibi ra'uufin cala aladnaa ghaliidin cala alcidaa أخي ثقة في النائبات نجيبي متى ما يقول لا يكذب القول فعله سريع إلى الخيرات غير قضوبي geerida cumar bin khadaab kadib caatika waxay ahayd gabar aad ugu dadaasha cibaadada waxayna u dhexaysay masjidka iyo gurigeeda waxaana markii dambe soo doontay subayr ibnulcawaam oo ahaa xawaarigii rasuulka oo isna sida cumar ka mid ahaa tobankii jannada loogu wada bishaareeyey iyo lixdii shuurada ee cumar uu u saaray inay soo doortaan qofka isaga beddeli doonaa caatika iyo ninkeedii cusub waxay qaateen nolol farxad leh maadaama subayr uu ka mid ahaa maalqabeennadii saxaabada ee aadka u gacan furnaa waxaa isna sannaddii lix iyo soddonaad ee hijrada lagu dilay dagaalkii yowmuljamal ee ka dhacay bannaanka magaalada basra weliba waxaa si dhagaraysan loo dilay isagoo dagaalka isaga baxay
kadib shahiidkii cumar radiallahu canhu wa ardaah waxaa guursaday oo soo doonay azubayr ibnu cawaam radiallahu tacaala canhu asigana ugu dambeyn wuu shahiiday oo waa laga dilay waxayna ka tirisay abyaad ee ugu samaysa rithaab waxayna tiri qadarabnu jurmuusin ibnu jurmuus waa ninkii dilay zubayr radiallahu canhu qadarabnu jurmuusin bifarisi buhmatin yowma alliqaa'i wa kaana gayra mucaridi yaa camru low nabbahtahu lawajadtahu laa daa'ishan racisha aljanaani wala lyadi shullad yamiinuka in qatalta la musliman xallad calayka cuquubatu lmutacamidi marka caatika radiallahu canha waxay ahayd shaacirad shicirka aad u taqaano risaa badan ay samaysay kullamaa zuuj laga dilo waxay samaynaysay risaa caatika markii uu geeriyooday ninkeedii subayr ibnulcawaam kadib waxay isku aqoonsatay inay tahay haweeney bacow ah oo qofkii guursadaba la xabaalayo wuxuu ibnu cumar dhihi jiray qofkii shahaado raba ha guursado caatika binu nufayl waxayna go'aansatay inaysanba guursan maadaama dadka soo doonanaya badankood ay ahaayeen dad qiyam sare ku leh islaamka si hoggaamiyaasha muslimiinta aysan u la'an laakiin hoggaamiyaashii muslimiintu ma joojin inay u soo kala hormaraan guurka caatika markii uu geeriyooday ninkeedii subayr waxaa khilaafada muslimiinta hayay cali bin abidaalib isaga ayaana soo doontay waxayna ku tidhi in adeerkii rasuulkow adiga oo kale lama celiyo laakiin naftaadii baan u baqay in lagu dilo cali bin abidaalib ma calfan guurkeeda hase ahaatee markii isaga la dilay kadib waxaa soo doontay wiilkiisii xusein bin cali bin abidaalib waxayna ku tidhi isla warkii ay ku tidhi aabbihii ee ahaa inay naftiisa u baqayso laakiin xusein waxa uu ku adkaystay guurkeeda wuuna guursaday waxaana alimaam xusein bin cali isna lagu dilay waqcadii karbalaa dilkanna saameyn weyn ayuu ku yeeshay caatika maadaama ninkeedii alxuseyn bin cali horteedii lagu dilay بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا
ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثبورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب غفورا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها wahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أحاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى